heshiisku waxa weeyaan dawladda federaalka ee soomaali soomaaliya so dawladda federaalka iyo hadilmaya maaa maamulka somalilan waana hadilmaya maxaa ahaa mid lagaga shaqeynayo sidii arrimada isugu soo dhaweyn lahaa dhibaatadii wadanka ka dhacday iyo hadilmaya maxaa ahaa kob iyo sagaashankii kolkii dawladdii dhexe la waayay somalilan hadilmayay sidii si gaaran anaku hadilmaya arrimaha iyaga u maamulanaynaa sidii arrimaha looga soo noqon lahaa oo loo wada shaqayn lahaa ee wadanka la isugu keeni lahaa ayay arrintu ku saabsan tahay waa tahay marka aragti guud adigu heshiiskan maxaa kaaga baxay markaad aragtay amaad maqashay qodobada la isku afgartay wallahi kulkii horeba kulka horeba hataa wadahadalla waan heshiisiin aan heshiina weeyaan kolka anigu waxaan arkaya qodobada hadii maxaa ahaa mid loo loogu daafurayo sida kor labaad saari loo wada fadhiisan lahaa arrimaha hadilme muxuu ahaa murugsan ee arrimaha wadanku inuu kala irdhoobo keena in hadilmeye loo maarayn lahaa in hadilmeye arrintaa la furfuro ayaa hadilmeye iminka la bilaabay waktina way qaadan doontaa kulley arrintaas si looga shaqayn lahaa ahmiyadda marka aada is leedahay wadahadalkan way u leedahay guud ahaan shacabka soomaaliyeed ahamiyad weyn bay u leedahay waayo wadankani hadilmiya maxaaha siaynu ogsoonnahay waa wadan caalamkana meel hadilmiya maxaaha halbowlaha kaga yaala khayraad fara badanna leh dadkiisuna ay aada u tabaalaysan yihiin dhibaatada hadilmiya dadka soomaaliya haysataana ay suroobi karto inay ku fiddo geeska africa kolka arrinta wax ka qabashadeedu hadilmiya maxaaha dadka soomaaliyed oo keliya ma aha dadka hadilmaya muxuu ahaa ay u taalaan laakiinse geeska africa iyo dawladaha arbeed iyo caalamka oo dhan waa arrin u taala in hadilmaya wax laga qabto waxaanan hubaa imika hadilmaya muxuu ahaa in si xooga loogu soo jeedo arrintaasi hadilmaya ay soo aftami doonto wadahadalka labada dhinac xilligan ma aanu bilaaban waxaana ilaa hadda muuqda qaar ka mid a qodobadii horey loogu heshiiyey inaan la fulin maxaad u aragtaa inay jiraan ama hortaagan yihiin in la fuliyo qodobadaasi oo caqabada ah
ta qodobada qaarkoodna waxa weeya waa arrimo maamul sida hadilmaya sida hawada loo maamulayo oo kale oo hadilmaya wadankan oo wadan keliya ah oo caalamku wadan hadilmaya muxuu ahaa wadanka ingiriisku ma laha dhowr meeloodoo lagu kala hadilmaya muxuu ahaa wax kala hawo kala duwan ma lehe hawo keliyu leeyahay wadamada kalena waa sidaa wadanka soomaalida hawo keliyu leeyahay meel keliyana hadilmaya muxuu ahaa xarag buu ku leeyahay laakiinse sidii hadilmaya maamulkaasi uu noqon lahaa mid xarumaha hadilmaya muxuu ahaa qaybtaas hadilmaya muxuu ahaa wasaaradaasi ay hadilmaya waqooyi iyo koonfur iyo bariba hadilmaya muxuu ahaa u jiri lahayd waa mid u taala hadilmaya waa arrin maamul oo waxaan hubaa in si degan loo wadi doono kolka arrimahaas dilmeye maamulku waa arrimo hadilmeye maxaa kulle waktigooda iska qaata arrimaha loo baahan yahay in hadilmeye muxuu ahaa loo daax furo oo la dhex galo waxa weya arrimaha muhiimka ah waa wadanka hadilmeye isu keenistiisii iyo arrimaha keenay in hadilmeye muxuu ahaa waqooyigu hadilme dhinaca gobolada waqooyi wadankii ay hadilmeye yidhaahdaan waanu ka go-aynaa wadanka intiisa kale iskama imanoona hadilmeye sababaha jiray sababaha hadilmeye insi wanaagsan loo falanqeeyo sidii hadilmeye muxuu ahaa wixii hadilmeye dhibaatooyina dhacay loo daaweynayo sidii hadilmeye maamul hadilmeye muxuu ahaa dhinac walba uu ku kalsoon yahay oo hadilmeye u suuragelin kara dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan arrimahooda inay iyagu hadilmeye gacanta ku haystaan dawladda dhexna hadilmeye siyaasadihii guud ee wadanka lagu hadilmeye muxuu hagaya hadilmeye baarlamankiisu uu ka shaqeynayo dawladiisu maamuladii hadilmeye muxuu ahaa qaybaha kala duwan ee wadankana hadilmeye ambaba ha noqoto hab federaal amba ha noqoto hab hadilmeye sidan kenya oo kale loo wado siyaalo fara badan baa jira arrimahaas hadilmeye waxaan hubaa in hadilmeye si wanaagsan looga wada hadli doono oo ay waktigooda iman doono laakiinse kolley arrimahaasa iminka u baahan in hadilme la dhex galo wa waa tahay markaan dib ugu laabanay lixdii qodob ee lagu heshiiyey qodobka labaad oo saddex farqo lahaa ayaa waxa uu leeyahay labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in arrimaha siyaasadda ee masiiriga ah lagu dhiirado lana fuliyo waxyaabihii hore loogu heshiiyey bal taa ka war
qodobkaasi waa qodob taabanaya midnimada iyo qalago hadilmeeb ka ahaayeen iyo hadilme sida arrintaa hadilmeeb ka ahaa laysaga fahmi lahaa waxaanan hubaa in hadilmeeb muxuu ahaa wadanku akritaankii arrintaasu kale dadweynaha iskale dadweynaha soomaalina waxaan hubaa kolka imanka arrimahan dhibaatooyinkan jira hadilmee lasoo hadilmee afjaro inaan hadilmee cid soomaali oo hadilmee muxuu ahaa aan doonahayn walaalnimo iyo wada shaqayn hadilme lagu shaqeeya aanay jirin hadday jiraan ay hadilmee muxuu ahaa ay ku kooban tahay hadilmee muxuu ahaa meelo mucayana oo yaryar taasna waxaan hubaa in hadilmee muxuu xitaa dadka sidaa aaminsan waxaa hadilmee arrintaa ka keenay in hadilmee daawadii la qaalin doono sidaas aawadeeda waxaa hadilmee qodobkaasuu taabanaya arrinta ugu muhiimsan ee ay tahay in hadilmee muxuu ahaa laga wada hadlo arrintu laakiinse hadilmee muxuuakas arrintaa laga wada hadlayo ma aha un mid dawladda federaalka iyo hadilmee muxuu ahaa iyo maamulka hargeysa joogo keliya u taalle ee ee hadilmee muxuu ahaa dadyooga kala duwan oo xagga waqooyiga wada arrimaha waa arrimo la isku hayo oo dadna ay hadilmee muxuu ahaa ay leeyihiin midmidaa wanaagsan dadna ay leeyihiin midaa kaladaa wanaagsan dagaalama hadilmee hore uga dhaceen haddana qaadmeelo waa ka socdaan marka arrintu hadilmee muxuu ahaa ma noqonayso un dawladda federaalka iyo maamulkaasoo keliya ee waxay taaban doontaa hadilmee qaybo kale oo dhinaca somaliland bariga iyo dhinaca galbeedka iyo gobolo hadilmee qaybaha dhexe ee somaliland siyaalo fara badan bay arrintaasi kolliga kolle u yeelan doontaa hadilmee muxuu ahaa saameeyo kala duwan ay u yeelan doontaa marka dee arrimahaas waxay la tahay si degan oo hufan oo hadilmee caadifad ka fog in hadilmee kolliga kolle laga maarmaan ay tahay waktigiina uu gaaray in hadilme la dhex galo mudane ismaaciil adoo aada u mahadsan isla qodobkan ayaanu sii eegaynaa farqadiisa b waxa ay leedahay inaan la siyaasadeen deeqaha aadamnimada iyo mashaariicda dib u dhiska welibana la dhiirigeliyo taas waxay ka dhigan tahay in maamulka somaliland si caadiya loo siin doono wax walboo ku aadan mashaariic haddii ahaan lahayd horumarin waxbarashada sida ay u helaan oo kale maamulada kale dalka ka jira arrintaasi ma aha arrin somaliland oo taabanaysa waddankao dhan bay taabanaysaa waa ogsoontihiin hadilmey arrintaasi hadilmee muxuu ahaa dhibaatooyinka ka yimaada dawlada dhexe iyo hadilmee muxuu ahaa maamulka puntland oo kale waa hadilme waxaa loo baahanya kolle kolle qaab hadilmee muxuu ahaa arrimo ciid deeqa ah hadilmee muxuu waddankuu xero iyo wixii hadilmee kaalmo bani aadamaba hadilmee si hadilmee muxuu ahaa aan sabogsi ku jirin oonay cidgoori iyagu hadilmee say doonaan iska yeedin aan laga laga yeedin hadilmee waddankao dhan si wanaagsan la wada gaarsiiyo arrintaasina hadilmee muxuu ahaa waa arrin hadilmee muxuu ahaa dhinac walba kole eego dawladda dhexe shaqo ayay leedahay oo waxa weeyaan iyada caalamkii la hadlaysa caalamkii haddii ay la hadlayso waxay wuxu soo qaadaysa waa wadankii oo dhan meel gaarana ma aha qayb gaarana ma aha markaasi hadilmee muxuu in la hubsado wadanka hadilmee wixii deeqee u yimaada iyo wixii hadilmeye dib u dhis ee hadilmeye muxuu ahaa caalamka ku deeqaa dalka soomaalida ku deeqaa inay noqoto wadanka oo dhan hadilmeye muxuu ahaa meel hagaana ay noqoto aan hadilmeye muxuu ahaa sabursi iyo hadilmeye muxuu ahaa aniga hadilmeye muxuu ahaa dawladda caalamkii la hadlo aniga aanaa isticmaalaya aanay noqon ay noqoto wax dalka soomaalida ku wada qanacsan yihiin in hadilmeye muxuu ahaa ay meel badbaado sida hadilmaya arrimo fara badan oo kala intaas iman doona khayraadka hadilmaya maxaa ahaa dhulka ku jira kuwa badda ku jira waxyaalo fara badan oo dadka soomali ay wada leeyihiin gedigood meel kasta ha noqdee ay hadilmaya maxaa ahaa ay noqoto si siman in dadku hadilmaya khayraadkaas cid walba ay hadilmaya maxaa ahaa wixii hadilmaya maxaa ahaa sadkooda ay ka helaan khalsad bursan in hadilmaya maxaa ahaa ay dhacdo dawladda dhexe ayaa shaqooyin fara badan oo dhinaca hadilmaya ku shaqeeya amba caalamka la xidhiidhkii ambaba hadilmayay tijaarada caalamka halkay noqoto waxa hadilmaya muxuu ahaa lagu lagu lagu fuliyaa magaca dawladeed magaca gobolna laguma fuliyo magaca reerna laguma fuliyo kolkaa waxaa loo baahan yahay hadilme dawladda dhexe oo de shaqadaas hadilme ay tahay inay qabato inay hadilme muxuu aha sidii khayraadkaas loo soo saari lahaa ee loo noonsaarsan lahaa ee dadka u wada gaari lahayd kudhideeda in hadilme muxuu aha le kolka arrintaasi waa arrinta hadilme laga yaabo in burburkeena ay hadilme kulahayd hadilme muxuu ahaa dhinac kaga xidhaya burburkeenu oo dad badan ee hadilme ay u qaateen in hadilme muxuu ahaa xamar oo keliya wax kastaba hadilme muxuu ahaa lagu soo ururiyey khayraadkii iyo wixii mucaawanaada imanaya dadkii kale ba iska ilaaway sidaas daraadeed baa daxdilmay arrintaasi ay hadilmay macno aada u ballaaran oo hadilmaya muxaha waddanka dibudhiskiisa ah ay u leedahay oo qodob gaarana hadilmay looga dhigay maamulka somalilan waxa uu sheegaa inay doonayaan soomaaliya inteeda kale inay ka go-aan bal aragtidaada markaad hadda fiiriso ma isdhihi kartaa soomaaliya xilligan laba ayay u kala qaybsami kartaa
anigu ma arko inay hadilmay wadanku laba iyo saddex u kala qaybsami karo ma aha un somalilan cidda hadilmay hanqaltaagasa inay wax gooniya iska yeeshaan hadilmay maxaa aha dhulkaas dilmay arrintaasina waa arrin khatar dhulka soomaaliyeedna ku ah mandaqadana ku ah caalamkana ku ah hadilmay degnaanshihiisa iyo horumarkiisa markaana waxaan hubaa hadilmay maxaa aha in musaaqu celin doono oo dadku ay wada arki doonaan inay hadilmay dawr ku jirto in hadilmay midnimo iyo wada shaqayn dadka soomaaliyeed hadilmay maxaa ku dhaqmaan wixii hadilmay maxaa xuquuqana hadilmay loo simo wixii khayraadana si wanaagsan loo wada hadilmay maxaa looga wada qayb galo doorka beesha caalamka hawshan ay ka qaadanayso bal ka waran maxaa kaaga baxay caalamka oo dham isagu hadilmay muxuu ahaay waa kulley kulley waa siin doonaan gobolaha iyo hadilmay muxuu ahaa hababka loo baahan yahay iyo wixii hadilme loo baahda logistics ah si hadilme wadahadallo hufan oo hadilme qoto leh ay hadilme u dhacaan caalamkuna hadilme maxaa sidaan u sheegay wadankani wuxuu ku yaalaa goob hadilme muxuu ahaa halbowlaha oo tijaarada caalamka iyo amniga caalamkaba door weyn ka ciyaaraya dawlado fara badan ayaa hadilmaya degnaansho iyo hadilmaya muxuu ahaa horumar inuu ka dhaco wadankan aada iyo aada ugu jeelan sidaas aawadeedana waxaan hubaa inuu caalamku arrintaas hadilmaya xoogna uula socdo indhahana ku hayo wixii hadilmaya muxuu ahaa loo kaalmea looga baxda arrintaas inay si wanaagsan oo hadilmaya hufan ay u dhamaatana ay diyaar u yihiin inay u filiyaan dadka soomaaliyeed qaybaha dambe barnaamijkeena maxaa lagu heshiiyey ayaan isla soo gaarnay mudane ismaaciil horre buuba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo heshiiskii ka dhacay jabuuti kadib saxaafadda la hadlay hadalladiisa waxaa ka mid ahaa in sanadka cusub ee soo socda labada kun shan iyo tobanka natiijooyin wax ku oola iyo horumaro laga gaari doono arrimaha ku aadan midnimada hadalkaas isaga maxaa kaga baxay
waxaa iga baxaya hadilmey muxuu aha arrimuhu inay wixii dhibaatooyina jira ay soo gurmayaan hadilmey soo yeelaanayaan dadka soomaaliyeedna ay tallaabo tallaabo ugu soo dhowaanayaan sidii hadilmey wadajirnimo iyo midnimo ay ugu wada noonaan lahaayeen